bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa cashirkeenii boqol iyo afraad ee cashradii inoo socday kuna saabsanaa kitaabka suwar min xayaati saxaaba dhinaca kale waa cashirkii saddexaad ee ku saabsan taariikh nololeedka saxaabiga jaliilka ah ee alcaas ibnu rabiic zawji zaynab binti rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam ee ahaa saygii zaynab binti rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam nabigeenna sala allahu caleyhi wasalam ay inantiisii ahayd aqaama wuxuu joogay uu ku nagaa abulcaas fii makkata maka magaalada maka ayuu joogay iska joogay bacda firaaqi zawjatihi xaaskiisii markay ka tagtay furitaan maaha makay ka aad madiinay ka aaday waa sheekadii hadda darsinkii ka horreeyay aan kaga soo hadalnay bacda firaaqi zawjatihi xaaskiisii markii ay ka tagtay kadib yuu zamanan muddo ayuu joogay muddada laynooma sheegin xataa intii ayuu joogay idaa kaana markuu ahaaday waqtigu qubayla alfatxi fatxiga ka hor marka zaynab marka ay soo baxayso waa beder iyo uxud intii u dhexaysay waay beder iyo uxud intii u dhexaysay waa sanadkii saddexaad ee hijrada qubaylal fatxina fatxiguna wuxuu ahaa sanadkii sideedaad buu ahaa marka ama waa sanadkaa sideedaad ama waa sanadka tobna toddobaad midkood sanadkii sideedaad ba iska dhe qubayl alfatxi ilaa ramadaan buu ahaa fatxigu sanadka sideedaad ee hijrada nabiga sala allahu caleyhi wasalam bisha ramadaan ayay ahayd marka sanadkaas uun yaa laga yaabaa inay ahayd xataa idaa kaana markuu ahaaday qubayla alfatxi maka furitaankeedii la furtay waxaa laga wadaa furidda gacantii gaaladaa laga bixiyey iyo mushrikiintii markaase waxay soo gashay gacantii islaamka ayay soo gashay fatxi baa la yidhaha waa fatxi guul iyo khayr wey biqaliilin waxyar maka furitaankeedii waxyar ka hor markii la joogo yaa kharaja waxaa baxay ila shaam geyga shaam waxaa u baxay fii tijaaratin fii sha'ni tijaaratin ganacsi daraaddeed oo lahu uu lahaa ayuu u baxay ninka la yidhaahdo cam ninka la yidhahdo abulcaas fatxi maka waxyar ka hor ayuu baxay isagoo hogaaminaya qaafilo weyn ama safar weyn oy qorayshi leedahay falamaa mark marka shaam buu aaday soo markuu soo laabtay weeye markay dhibaatadu ku dhacayso falamaa markii qafala uu soo ambabaxay qafala uu soo ambabaxay raajican isaga oo soo laabanaya ilaa makata maka ku soo laabanaya wa macahu isaga oo uu la socdo uu la jiro ciiruhu safarkiisii awrtiisii safarka ahayd allatii midaasoo balaqad gaadhay mi-ata baciirin boqol awr ama boqol riti iyo wa rijaaluhu raggiisii waardiyaha ahaa aladiina kuwaasoo nayafuu cagacagaynayay calaa mi-atin wa sabciina rajulan boqol iyo toddobaatan nin cagacagaynayay ama ku dhowaa ama hilaadahaas ahaa markay sidaas tahay barazad lahu waxaa ku soo baxday oo mudh uun kusoo tidhi mudh buruuska waxaa la yidhaah waxaadan filayna oo kaasoo horbaxay uun barazad waxaa kusoo baxday ama mudh kusoo tidhi lahu isaga sariyatun ciidan ilaalo ah oo min saraaya rasuuli rasuulkeenna sala allahu caleyhi wasalama ciidamadiisii ilaalada ahaa ee meel kasta loo kala diri jiray ah qariiban meel u dhow min almadiinati magaalada madiine meel u dhow unbay mudh kaga soo yidhiheen fa akhadat alciira safarkii iyo wax alla wixii la socday oo dhan ayay gacanta ku dhigeen wa asarat alrijaala raggii boqol iyo toddobaatanka cagacagaynayay oo dhanna maxbuusahaan bay usoo qabsadeen laakina hase ataa abalcaas abalcaas aflata uu ka baxsaday minhaa sariyadii ama ciidankii wuu ka baxsaday falam tadfar bihi gacanta kuma dhigin kuma guulaysanin oo ma qabanin oo gacanta kuma dhigin uu ka cararay way gaari waayeen faras iyo malaha waxbuu watayo falamaa markii arkhaa uu soo laalaadiyey ama soo raariciyey alleylu habeenkii suduulahu daahyadiisa markii uu soo raariciyey ama soo laalaadiyey waa mugdiga unbaa laga wadaaye istatara wuu dhuuntay ama wuu isqariyey abulcaas bijunxi dalaami mugdiga hooskiisa ayuu isku qariyey wa dakhala almadiinata magaaladii madiine ayuu soo galay makiya ma adinoo ma cararine magaalada madiine ayuu soo galay ilan xoolihii quraysh oo dhan buu sidaaya wuxuu rabaa inuu xoolihan u ergeysto khaa'ifan isagoo cabsanaya oo yataraqabu hareeraha fiirfiirinaya wa madaa wuu socday xataa wasala ilaa uu ka gaadho ilaa zaynab zaynab gurigeedii uu ka gaadho meeshay deganayd dadku warsaday wastajaara wuu magan galay bihaa iyada ayuu magan galay fa ajaarathu way magan gelisay ileen nabigaan wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam almuslimuuna muslimiintu tatakaafu-u dimaa'uhum dhiigoodu way isu dhigmaan wayascaa bidimmatihim adnaahum muslimiinta qofka ugu markaas ugu awooda yar liiti iyo waxaas waa eray aan fiicnayn waxbuu liitaa iyo duni iyo dabaqaadka iyo islaamka ma rumaysnee qofka markaa ugu tabar yar waa la kale awood badan yahay maal iyo maxaanku idhaha awood siyaasadeed iyo waxaas qofka ugu tabarta yar ruuxuu magangeliyo muslimiinta dhanna waa inay wada magangeliyaan saasaa laga wadaa way magangelisay marka walamaa markii kharaja uu baxay alrasuulu rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi lisalaati alfajri salaada subax markii u soo baxay oo wastawaa uu isasimay qaa'iman isaga oo taagan filmixraabi meesha dadka hortiisa ee masjidka hortiisa ee dadka lagu tukado mixraab baa la yidhahdaa inagu mixraab baan idhahnaa oo wa kabbara uu allaahu akbar yidhi lilixraami salaada gelitaankeedii uu allaahu akbar u yidhi oo wa kabbara annaasu dadka oo dhanna ay allaahu akbar yidhaheen bitakbiirihi rasuulka allaahu akbartiisii uu salaada ku galay iyaguna ay ka daba dhaheen oy salaadii galeen marka intaasi jirto iyay sarakhad qaylisay zaynab zaynab ayaa qaylisay min sufati nisaa'i qaybta haweenka ee ardaaga masjidka xaggiisa dambe ah ayay ka qaylisay wa qaalad waxay tidhi ayuhannaas dadow imaqla ana zaynab bintu muxamed ayaanahay horta waqad ajartu waqad ajartu waxaan magangeliyey abalcaas ayaan magangeliye fa ajiiruuhu idinkuna magangeliya marka ruux taaban karaa ma jiro salaada iska gashay marka falamaa markii sallama nabiyu nabigu uu ka baxay min asalaati salaadii iltafata wuxuu eegay uu ku soo jeestay ila naasi dadkii oo qaala wuxuu yidhi hal samictum ma maqasheen maa samictu wixii aan maqlay ma maqasheen zaynab hadalkeedii qaalu waxay dhaheen nacamha yaa rasuulallaahi rasuulkii ilaahayow qaala rasuulku wuxuu yidhi walladii allihii baan ku dhaartay nafsii aniga naftaydu biyadihii ay ku sugan tahaye maa calimtu ma ogeyn bishay-in wax oo min daalika arrintaa ka mid a inaanan ogeyn abulcaas inuu yimid inay zaynab magangelisay wax mu'aamaro ahoo anigu aan la soo dhisay oon wax ka ogaa inaysan ahayn baan ilaahay ugu dhaareen buuri inaana waxba ka ogayn xataa samictu ilaa aan ka maqlo maa samictumuuhu wixii aad maqasheen kow taasi waa mid midda kalena wa innahu sheekadu waxay tahay yujiiru waxaa magangeliya qof oo minal muslimiina muslimiinta ka mid a adnaahum qofka ugu tabarta daran qofka ugu tabar yar yaa maalinta muslimiinta ruuxu magangeliyo yaa muslimiinta oo dhan ay tahay inuu magangeliyo uma markaa kadib insarafa wuxuu rasuulku u gadoomay ilaa beytihi gurigiisii wa qaala wuxuu ku yidhi libnatihi inantiisa wuxuu ku yidhi akrimi maamuus mathwa abilcaas abilcaas maaragtay joogitaankuu inala joogo si fiican u maamuus waclamii ogow haddana annaki adigu laa taxilliina lahu inaadan xalaal u ahayn oo aadan xaas ahaan ula dhaqmi karin nin ahaan aadan ula dhaqmi karin ogow maxaa jira qur-aankii baa soo degay laa hunna xillu lahum walaa hum yaxilluuna lahun aayaaddaas ayaa soo degtay marka ma- een, si fiican u maamuus laakiin xalaal kuma ahay ogow buuri tuma markaa kadib dacaa wuxuu u yeedhay rasuulku rijaala sariyati ciidankii ilaalada ahaa ee soo qabtay abulcaas iyo ciidankiisii galay ee xoolihiisii keenay ee maxaabiista waday raggii ayuu u yeedhay allatii sariyadaasoo akhadat ilciira safarkii badeecada waday soo qaadatay wa asrat irijaala raggana ee soo qabqabatay wa qaala lahum wuxuu ku yidhi ina haada ina dhab ahaantii haada arajula ninkan oo abulcaasihi minaa annaga xaggayaga xaytu qad calimtum xaytu meel ayuu joogaa wuu naga joogaa qad calimtumna aada ogtihiin inantayda aan saa u jeclahay ninkeedii weeye waqad akhadtum maalahu wax alla wixii xoolo ayla uu lahaa iyo wixii uu isagu wakiilka ka ahana waa soo qaabateen ee fa in tuxsinuu haddii aada ixsaan u samaysaan fa in tuxsinuu waa ixsaan xoolahan idinkaa iska leh cadow colla ahaa oo gaala aad xoolahoodii baa soo qabateen idinkaa iska leh oo anigu idin qasbi maayo laakiin fa in tuxsinuu haddaad ixsaan iyo samafal iyo wanaag aad u samaysaan oo wa taruddu aad u celisaan calayhi isaga alladii lahu wax alle wuxuu leeyahay kaana wuxuu ahaadaa arrintaasi maa nuxibu sidaan jecellahay sidaas waa sidaan jecellahay wa in abaytum haddii aad diidaanna ood ra- ku adkaysataan inaad xoolihiinna iska haysataanna fa huwa xoolahaasi fay-un haniimo weeye fay-ullaahi waa haniimo ilaahay idin siiyey alladii haniimadaasoo afaa'a calaykum uu idiin soo celiyey wa antum idinkaa bihi xoolahan axaqu u mudnaansho badan idinkaa iska leh xoolahan idinkaa iska leh laakiin ixsaanku wuu furan yahay anigu ixsaanka ayaa idinka weydiisanayaa fa qaaluu waxay idhaaheen bal inaanu xoolahan qaadane bal xaggaa iskaga tuura ama iska dhige naruddu waanu celinaynaa calayhi abulcaas maalahu maalkii oo dhan baanu celinaynaa yaanu celinaynaa yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow asxaabtu saas ayaa rasuulka amarkiisa iyo wuxuu jecel yahay ayay u qaadan jireen tani amarba ma ahayne wuxuu jecel yahay unbuu u sheegay falamaa markii jaa uu yimid abulcaas liakhdihi inuu qaato xoolihiisii iyo wuxuu wakiilka ka ahaa qaaluu lahu dadkii waxay ku yidhaheen yaa abalcaas walaalcaasow innaka adigu fii sharafin qoys sharaf leh ayaad ka dhalatay oo min qurayshin quraysh wa anta adiguna ibnu cammi rasuulillaahi rasuulka ilaahay in adeerkii baa tahay ilan maxay isla yihiin reer cabdimanaaf bay isla yihiin wa sihruhu rasuulka ee waxaa tahay wiilku uu sadaga u ah wiilkuu sadaga u ahaa baa tahay ee fahallaka war miyaan miyana habboonayn fahallaka ma kuu sugnaatay uma habboon tahay an tuslima inaad islaamto wa naxnu annaguna nanzilu laka anu kaaga tanaasulno can haada almaali xoolahan dhan aan kaaga tanaasulla iska soo islaam kullihii dhammaantii xoolahan dhan aan kaaga tanaasulno oo fa tancama aad ku barwaaqaysato bimaa macaka waxa aad haysato oo min amwaali ahli makka ahli maka xoolaheeda oo dhan iska qaado saasay dhaheen soo islaam xoolahaagii waan kuu celinaynaa xoolihii gaalada ee ee ee quraysh ee kugu soo ammaanayseenna waa gaale eh xoolahoodana iska qaada saasay ku yidhaheen saasay usoo jeediyeen oo wanaxnu annagu nanzilu aan kaaga tanaasulno laka adiga can haada almaali xoolahan kullihii dhammaantii oo fa tancama aad ku barwaaqaysato bimaa macaka waxa aad adigu haysato ood leedahay oo min min amwaali ahli makkata ahli maka xoolaheeda ah oo wa tabqaa aad iska joogto macanaa annaga aad nala joogto filmadiinati magaalo madiine aad nala joogto bal ka waran fa qaala wuxuu ku yidhi bisa waxaa liita oo xun bisa waxaa baas leh waxaan xun waxaan qiimo lahayn maa dacowtumuuni waxaad igu yeedheen oo muxuu yahay an abdaa inaan bilaabo diini aniga diintayda aljadiida ee cusub biqadratin khayaano iyo dhagar inaan dad khayaano dad xoolahood faqiih buu ahaa ilaahay baa fahamsiiyey madaa wuu aaday abulcaas bilciiri safarkii oo idil iyo wamaa calayha awrtii yani bilciiri awrtii iyo wamaa calayha wixii ku raraa oo idil xataa maca maaragtay heeryadeedii heeryadeedii iyo xamaanteedii iyo wixii ku raraa oo dhan ilaa makata maka ayuu la aaday falamaa markii balaqahaa maka uu gaadhay addaa wuxuu farta ka saaray likulli dii xaqin mid kasta xaqi uu lahaa buu xaqahu xaqiisii farta ka saaray u guday xaqiisii ayuu u guday nin walba wuu xisaabsaday hebel adigu xoolahaagi maxay ahayn intaas intaasoo faa-id waatan waxaaga iga qabso uma markaa kadib qaala wuxuu yidhi yaa macshara qurayshin qurayshay imaqla dhammaantiin hal baqiya ma hadhay liaxadin qof oo minkum idinka idinka mida ma u hadhay cindiya agtayda maalun hanti oo lam yaakhudhu uusan qaadanin ma jiraa hal ruux oo xoolihii uu ii dhiibtay aan weli xaggayga ay wax soo jiraan miyuu jiraa so nin walba wixiisii ma siinin qaalu waxay dhaheen laa maya may nin walba wixiisii wuu qaatay wa jasaaka allaahu alle ha ku abaalgudo cannaa annaga xagga yaga khayran wanaag iyo khayr allah ha kaaga abaalgudo nin fiican baa tahay faqad wajadnaaka waan ku naqaanaa waan ku barannay waan ku aragnay wafiyan mid wax oofiya oo daacada kariiman oo sharaf badan saas inaad tahay ayaanu ku aragnaa oon kugu barannay oon kugu naqaano oon kugu aragnaa haddana qaala wuxuu ku yidhi amaa haddaba wa innii anigu qad wafaytu aan idiin oofiyo lakum idinka xuquuqakum waxaad xuquuq u lahaydeen marba haddaan idiin oofiyo waxalla waxaad xuquuq u lahaydeen nin waliba hantidii uu ii dhiibtay iyada oo aysan cirbad ka maqnayn aan farta ka saaray mar hadday saas tahay fa anaa anigu ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah alla maahana ilaah xaq ama gar lagu caabudaayo inuusan jirin wa anna muxammadan inuu nabi muxamedna rasuulullaahi rasuulka ilaahay uu yahay ayaan iyadana qirayaa qoraysh horteeda ayuu saas ka yidhi maxaa jira nin wax ka qaadi karaay ma jiro wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartaye maa manacanii iima diidin min al islaami qoraysh buu warkan u jeedinayaa wallaahi baan ku dhaartay maa manacanii iima diidin ama igama hor joogsanin min al islaami inaan islaamo cinda muxamadin nebi muxamed agtiisa inaan ku islaamo fil madiinati magaalada madiina inaan ku islaamo wax inaan halkaa ku islaamo iima diidin ilaa khawfi cabsi aan ka qabo maahne min an tadunnuu inaad u malaysaan annii anigu innamaa aradtu wax kale meehay inaan doonayay an aakula amwaalakum xoolihiinna inaan cuno haddii aan halkaa intaan ku islaamo aan iska joogi lahaa waxaad u qaadan lahaydeen islaamnimadaydu dhab inaysan ahayna inaan xoolihiinna idinka cuno oon xoolihiinna idinka khayaano oon xoolihiina saas ku banaysanayo inaad saa u malaysaan baqid aan ka cabsanayo baqid aan ka baqayo ka baqayo ama cabsi aan ka cabsanayo yaan madiino iyo nabiga agtiisa aan islaamnimadayda ugu caddaysan waayo wallaahi baan ku dhaartay maa manacani iima diidin oo igama horjoogsanin min al islaami inaan islaamnimadayda caddaysto cinda muxamadin nabi muxamed agtiisa fi lmadiinati magaalada madiina ilaa khawfii cabsidii aan aan ka cabsanayay khawfii cabsi aan ka cabsanayay ama baqid aan ka baqayay ama yaabid aan ka yaabayay iyadana waa la yidhaha yaabid ilaa khawfii yaabid aan ka yaabayay an tadunnuu inaad u malaysaan ayaan ka yaabayay annii anigu innamaa wax kale maahane inayna islaamnimada iga dhabahayn inaad u malaysaan innamaa wax kale maahane aradtu inaan doonay uun oo aanu islaamay an aakula inaan cuno amwaalakum xoolihiin ee falamaa markii adaaha allaahu fiiri durba fahmgiisii isaga oo markan un soo islaamay balse islaamka suu u fahamsan yahay isagu isuma tiirinin inuu xoolihii nin walba siiyey inuu anaa idiin guday oo nin walba xoolihiisi anaa farta ka saaray ma dhihin alla ayuu yuu u tiiriyey maxaa jira xoolihii waaba laga dhacayba xoolaha waa laga qaatay oo si xaqa a looga qaatay ilan xoolo cadow ay lahayn ba ahayn oo dad ay xiira xiira ka dhexayso colaad iyo halkii ugu dambeysay ay u marayso yay ahaayeen muslimiintii quraysh ma ogtahay marka xoolihii lagaba qaatay ilaahay baa u soo celiyey marka wuxuu yidhi hadduuba ilaahay xoolihiinnii idin siiyey saas wey falamaa markii addaaha uu guday allaahu alleh ilaykum idinka uu xoolihiinnii idin guday xoolihiinnii idin siiyey oo nin walba xaqiisii uu siiyey oo wa faraqat ay bannaanaatay firaaqada waxaa la yidhaha wixii shay ka kaa bannaanaada oo wa faraqa ama wa faraqtu dheh aan banneeyey dimmatii waal biyo ku jiranoo biyaha dhan laga wada laga daadiyo yaa afraqa la yidhaha afraqa ama faraqa wuu faaruqiyey baanu idhahnaa wuu faaruqiyey faaruqiya waraa meesha meesha banneeya waa isla mid oo wa faraqtu aan banneeyey oon faaruqiyey dimmatii qoortayda minha xoolihiinnii aan ka faaruqiyey oo ruux hadda ay wax iigu jiraan qoortayda uusan lahayn oo ruuxa igu sheeganaya uusan jirin walaa waaxid gamba ruux igu sheeganaya uusan jirin markay saas dhacday baan aslamtu islaamay saasuu yidhi uma markaa kadib wuu saas yidhi kharaja wuu baxay maka ayuu iskaga baxay xataa intii qadima uu uga yimaado calaa rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam uga yimaado uu madiine uga yimaado marka muhaajir ayuu noqday fa akrama waana intaan maka la furin maxaa jira maka markii la furtay wixii soo islaamay kadib muhaajir ma ahayn hijradu markaasay dhammaatay maxaa jira rasuulka wuxuu yihi laa hijrata bacda alfatxi marba xadiid bukhaari uu warinaya wey laa hijrata bacda alfatxi hijro ma jirta mar haddii maka ay noqotayba magaalo islaam maxaa laga hijroonba dee ilan makaa laga hijroonaye laakiin intaan maka la qabanin oon maka la xoraynin ayuu isagu islaamay marka waa muhaajir sharaftaasu helay fa akrama wuxuu karaameeyey uu maamuusay rasuulku sala allahu calayhi wasalam u sharfay wifaadatahu wafdinimadiisa iyo imaatinkiisa ayuu aad iyo aad rasuulku u sharfay wa radda wuxuu u celiyey rasuulku ileyhi isaga zawjatahu xaaskiisiina wuu u celiyey rasuulkiina xaaskiisiina u celiyey meeshaas xaaska maxaa loogu celiyey muram dheeriyay fuqahadu ka qabaano ilaan diinta waa lagu kala waa lagu furmaa haday ruuxu laba diinood kalanu yeeshaan way kala furmayaan gabadh muslimaad ah weliba gabadh muslimaad ah ruuxaan muslin ahayn kumaba xidhmayso hadday ku xidhnaydna wuu burayaa nikaaxii hore marka ma nikaaxii hore aa loogu celiyey mise nikaax cusub baa maaragtay jadiid ah oo mar cusubba yani nikaax cusub oo jadiid ah ayaa zaynab iyo abulcasla isugu xidhay fuqahadu aad bay ugu murmaan welina lama xalinin qolo walba halkeeday ku adkaysanaysaa waxayse u badan tahay in keedii hore uun loogu celiyey waradda wuxuu u celiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilayhi abulcaas zawjatahu xaaskiisii oo zaynab ahayd wa kaana wuxuu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam yaquulu kii yidhaaha canhu abulcaas wuxuu yidhaha xadathanii warbuu ii sheegay fa sadaqanii markaasuu warkaasna run buu ahaa warkiina run buu iiga sheegay wa wacadanii wuu iga ballanqaaday fa wafaa lii wuu ii oofiyey gabadha ii soo dir tii way mogta gabadha ii soo dir maalintii hore isagii soo diray zaynab marka way cimriday radia allahu tacaala canha waxay ka mid ahayd xusein ibnu cali radia allahu tacaala canhu alimaam xusein dadkii intay madiine kala soo baxeen ciraaq soo aaday markay meel meesha karbala la yidhaha markay marayaan reer ciraaq dhihi maayee ninkii ahaa ziyaad ibnu abiihi ciidankii uu u soo diray halkaas ku dilay ayuu ka mid ahaa xuseen baa la dilay laakiin iyadu dadkii maaragtay maalintaas dadkii aalubeytka ahaa ee maalintaa meesha lagu silciyey ayay ka mid ahayd zaynab radia allahu tacaala canha marka shiicadu hadda wax unbay sheegaanoo waxa weeyaan mar waxaa la yidhaahdaa qaahiray ku duugan tahay waa la yidhaahdaa oo masjid zaynab ayaaba jira oo magaalada qaahiro ku yaal haddana maalmaha maweydinka maqlaya kuwa dhahaya ee suuriya meel ka mid a yay waxaan waardeyneynaa qabrigii zaynab baan waardeyneynaa kuwa dhahayana waad maqasheen marka zaynab iyo abulcaas oo ninkeedii ah sidaasay iyagoo isku dhafan ama isku tamcaaran taariikhdoodii intaas ayaan kusoo gebagabayneynaa radia allahu tacaala canha wa radia allaahu canhu wa ardaah وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله